bismillaahi raxmaan raxiim ku soo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu torkoroon madaxweynaha hirshabeelle cali cabdalahi xuseen buudlaabo oo saxiixay hinti sharciyeedka shatiyada ganacsiga iyo sumadaha warshadaha wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ku qabatay munaasabadda maalinta caalamiga ah ee furdooyinka wafdi ka socda guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka oo gaaray magaalada dhuusamareeb rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya iyo rugta ganacsiga dalka kenya oo kala saxiixday heshiis ku saabsan isdhaafsiga ganacsiga warka dibadana waxa aad ku dhegaysan doontaan nabad ilaaliyaal ajaaniib ah oo lagu dulayay kongo qodobadaasi wuxuu ku soo kordhah ayaad warka ku dhegaysan doontaan odowaabeen oo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu doorkaroon markan waxaad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdilaahi xuseen guudlaabe ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu ku saxiixay hinti sharciyeedka shatiyada iyo sumada ganacsiga iyo warshadaha sharcigan oo ay soo diyaarisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda hirshabeelle ayaa horey ugu soo gudbay golaha wasiirada iyo baarlamaanka dowladda hirshabeelle sharcigan wuxuu dhiirigelin u yahay ganacsatada hirshabeelle iyo cid walba oo maalgashi ku samaysanayso deegaanada iyo magaalooyinka ganacsi ee hirshabeelle wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay munaasabadda maalinta caalamiga ah ee furdooyinka maa-idda muxudidiina ayaa warkani inuu faahfaahinaysaa munaasabadan oo lagu xuseeyay maalinta caalamiga ah ee furdooyinka caalamka waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ganacsato iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay agaasimaha waaxda furdooyinka ee wasaaradda maaliyadda abuukar sheekh axmed mursal ayaa faahfaahin ka bixiyey xuska maalinta caalamiga ah ee furdooyinka oo maanta oo kale caalamka laga xuso sanad walba lix iyo labaatanka bisha janaayo maanta waxay ku astaysan tahay sanad guuradii toddobaatanaad marka loo fiiriyo hay-adda furdooyinka caalamka xilligii la aasaasay soomaali markaa nahana furdooyinka waxaa la aasaasay lixdan iyo koogii oo la bablish gareeyey sharcigii furdooyinka soomaaliyeed waxaa laga joogaa lixdan iyo afar sano marka waxaan qeyb ka nahay maxaan ku yidhahdaa dowladaha xagga furdooyinka taariikhda mug ku leh munaasabadan marka waa munaasabad u gaar ah maalinka furdooyinka dakhliga furdooyinka kasoo xarooda wuxuu saldhig u yahay lafdhabar u yahay taarget u yahay ku talagal u yahay dakhliga dowladda usoo xarooda weliba barcentage fiican oo ilaa boqolkiiba toddobaatan iyo wax la jiro uu ka gaarayo dadaalkaasna wuxuu ku yimid dadaal xoogan oo la muujiyey nafuhurnimo badan oo la xoojiyey dulqaad badan oo la xoojiyey iyo iskaashi badan iyo garab istaag badanoo ganacsatada iyo bulshada soomaaliyeed ay muujiyeena lagu gaaray marka waa ka mahad celinaa guddoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya cabdiraxmaan maxamed aadan ayaa uga mahad celiyey waaxda furdooyinka wada shaqaynta wanaagsan ee ay la leedahay ganacsatada iyo kor u qaadista dakhliga dalka waxaan aada ugu mahad celinaynaa oo soo dhaweynaa oo runtii sharaf iyo qiimo iyo qadarin codkoodii waxbuu noogu fadhiyaa qaybta wasaaradda maaliyadda ee kastamka madaxdiisa furdooyinka iyo dairaboorka jooga waxaan leenahay aadaad mahadsantihiin aniga oo ku hadlaya magaca ganacsatada runtii waxaan leeyahay ganacsatadu waxyaabo badan oo kufkufo oo isku dhacdhacaha in la soo maray kastamka laakiin maantay sida ayagu waxay u ammaanayaan ganacsatada si dheegaan u ammaanayna ayagana taliyaha laanta canshuuraha ilaalada ee ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan bariise ayaa sheegay in ciidanka booliiska soomaaliya ay ka go-an tahay ilaalinta amniga daqli uruurinta isagoo u mahad celiyey howlwadeennada kale ee kala shaqeeya ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan laanta ilaalada canshuuraha annaga booliis ahaan waxaan nahay marka lacagta la uruurinaayo bad iyo berri intaba la-aanteen ma samayn karaan waxaan sugnaa in amniga ninka lacagta qaadaya waxaan sugnaa ninka galacsadaha ee lacagta laga qaadayo waa soo qaadnaa kadibna waxaan geynaa meeshii loogu talagalay in lagu kaydiyo nalkuntembo isla meeshiaan haddana ku waardeynaa intaasoo dhan muxuu ahay waan daba joognaa xisaabiyaha guudna tasarufka iyo qaabka loo tasarufa asaa idiin sheegay hay-adahan marka intaas waaye waxaan marka u mahadcelinayaa shaqaalaha u dhabar adeego habihi maalin u taagan inay ganacsatada qanciyaan hadal macaan iyo wanaag kula kusoo dhaweeyaan kala shaqeeyaan kadibna lacagta ay ka qaadaan agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya suleymaan sheekh cumar oo soo xiray munaasabadda ayaa u mahad celiyey dhammaan howlwadeennada iyo hay-adaha kale ee kala shaqeeya wasaaradda maaliyadda ee dhanka furdooyinka shaqada wanaagsan ee qaranka ay u hayaan waxaanan marna soo koobi karin ammaanta iyo bogaadinta ay mudan yihiin dadka sida wadajirka u shaqeeya ka bilow shaqaalaha furdooyinka ciidanka ilaalada cashuuraha ganacsatada cid kasta oo ka qayb qaadata nidaamka dowladnimada dowladnimo wax loo dhigaa ma jiraan waa nolol waxaan aada ugu faraxsanaya inaynu qeyb ka nahay maanta dabaaldega maalintan weyn ee caalamiga ah waa laydinku seexdaa waa laydinku soo jeedaa waa laydinku faanaa sharafta qarankani huwan yahayna waa dadkiina u shaqeeya inay soo saaraan wixii qaranka socodsiin lahaa inay meel marayaan nidaam hufan inay u khidmeeyaan waxaan idinkula dardaarmayaa waxa aada la shaqaysaan waa dad walaalaheena ganacsato ah shacab ah u baahan inay adduunka la tartamaan inaad u fududaysaan idinkoon sharciga jebinayn wafdi ka socda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb maxamed deeq ayaa warkaani inuu eegaya xubnahan ka socda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaana garoonka ugaas nuur ee magaalada dhuusamareebe kusoo dhoweeyey xildhibaano wasiiro maamulka gobolka galguduud iyo kan magaalada dhuusamareebe soo dhoweyn kadib ayaa wadajir warbaahinta waxaa ula hadlay gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb macali cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow gudoomiyaha gobolka galgaduud cilmi cali cabdi iyo xildhibaane mursal cabdiraxmaan mursal gacamey waxaayna sheegeen in ay si diran ugu soo dhoweynayaan halkan guddiga doorashooyinka qaranka xubnahan ka socda inta ay joogaan la shaqayn doonaan
galmudug nabad ah doorasho u diyaar ah shaqadii adinka laydin igmaday u diyaarsan kusoo dhawaada soomaalidu waxaa weeye xanteeda ma moogo waxaa la yidhi reer galmudug waxay jecel yihiin inay qoryo ku qaataan markay si kale wax ku raadsan lahaayeen oo dadka dadka soomaalida u qoryaha badan ayay ku jiraan marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegno qoryihii meelaan dhiganay qoray waxaan u haysanaa shabaab un keliya annaguna isuma haysanno dad kalena uma haysanno waxaad muddaa inaan sidii bildhalat u sugaynay tan waxay caddaynaysaa inaanshihiinu wixii aan maqlayn ayaamahan inay dhab noqdeen war amaa laga baxa amaa laga laabtaa war eedha waxaan amay noqon waayaan wax hawla saasa ku jirnay laakiin markaad galabta soo degteen intaad hadlaysa xataa maanta amay baqlaan islahayn markaan garoonka ka soo degteen bay horta dhab noqota hawshii laakiin waxaa ilaahay mahadiyey reer galmudug inay u darban yihiin u taagan yihiin waxaan diyaar u nahay inaan baritaarno waxaan diyaar u nahay inaan garab galno waxaan diyaar u nahay inaan idiin fududayno maanta marka inaad timaadeen sida guddoomiyuhu sheegay reer galmudug haddaan nahay xildhibaano baarlamaan kulligeen wixii xagga lagu soo ansixi sharcigiinni waa ansixinay baarlamaan ahaan waa meel marinay ka galmudug ahaan annaga u diyaargaroobeynay inaan sidii federaalka u qaateen aan ula qaadanno cabdulaahi silaad yarow oo xubin ka ah guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee qaranka ayaa waxa uu sheegay safaradan in qayb ay ku yihiin in ay ku tagaan maamul goboleedyada si bulshada loola wadaago hanaanka doorasho ee qof iyo codka ah ee iyaga loo idmaday maadaama dalku uu gelayo doorasho qof iyo cod ah
waa annagu xubnaha aan nahay ee halkan soo gaaray waxaa ujeedkoodu yahay in aan tilmaanno idinsoo salaadno idinna soo gaarsiino in la gaaray xilligii doorashadii qof iyo cod ee lagu ballamay xilligii ay bilaaban lahayd in la gaaray doorashadaas soomaaliya oo dhan ka dhici doonta intii xaaladii ay diiddo mooyaane waa doorasho saddex heer ah heerka dladheerka dowladaha hoose heerka dowlad goboleedka iyo heerka qaranka dadaal weyn ayaa la gelin doonaa waxaa bilaaban doona isdiiwaangelintii codeeyayaalka waxaa bilaaban doonaa oo bilaabatay isdiiwaangelintii xisbiyada waxaa socon doona wacyigelintii iyo howlihii loogu talagalay dadka in lagu baro doorashada dadaalkaa la wado waxaa lagu soo hormaray dowlad goboleedyada dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa hadda eh, maanta la tegey maanta waxaa la la joogaa haddana gelinkii dambe dowlad goboleedka galmudug waxaa la tegi doonaa talaadada dowlad goboleedka eh, eh, hirshabeelle ilaa iyo khaatumo jubbaland een, maxaanku idhaahday gobolka banaadir een, dhammaan waxaa ka socota shaqooyin rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya iyo rugta ganacsiga dalka kenya ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan isdhaafsiga ganacsiga mukhtaar cabdicasiis ayaa warkan muqdisho inoogu soo diray rugta ganacsiga ee warshadaha soomaaliya iyo rugta ganacsiga waddanka kenya ayaa maanta magaalada muqdisho heshiis ku saabsan isdhaafsiga ganacsiga ku kala saxiixday kadib wafdi ganacsato kenyaan ah oo uu hogaaminayay guddoomiyaha rugta ganacsiga kenya oo booqasho rasmi ah ku yimid dalka wafdiga ka socda dalka kenya ayaa muhiimadiisu ahayd wadahadal in muddo ah u socday labada rugood tan iyo markii soomaaliya ay ku beertay bulshada bariga afrika waxaana rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ay waday dadaallo lagu xoojinayo sidii wada shaqayn dhow ay ula yeelan lahaayeen rugaha ganacsiga bariga afrika guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya maxamuud cabdikariin gabayre oo soo dhoweeyey wafdiga ayaa sheegay in heshiiska ay maanta kala saxiixdeen labada rugood ay wax badan ka bedeli doonaan iskaashiga ganacsi ee labada dal wafdi nooga yimid dalka kenya muddana wadahadal aan wadnay muddana wadahadal aan wadnay wadahadalkaasina oo ku saabsanaa in labada labada jambari ay mar wada isu yimaadaan heshiis wada seexdaan heshiis ay wada seexdaan heshiiskaasna aan wax badan ku gaarno waxaad ogtihiin in soomaaliya ay ku beertay east african community chamber of commerce oo aan member ka noqonnay waxaan markaas go-aansanay in aan mid mid markaas haddana aan agreement ula galnay inkastoo qaarkood aan hore agreement ula galnay laakiin maanta waxaa farxad oo noo ah jamar of kubarsigii kenya inay maanta muqdisho noogu yimaadaan oo halka aan ku casuno oo halkaan ay maaragtay nagala soo qayb galaan xafiiska rugta ganacsiga warshadaha soomaaliyeed aan agreement maanta ku seexan doono sektarada kala duwan ee jamar of kubarsigana ay maanta goobjoog nala yihiin dhinaca kale guddoomiyaha rugta ganacsiga kenya oo soo dhoweynta loo sameeyey kadib hadlay ayaa sheegay muhiim ay tahay in labada dhinac ay maalgashiyo ka sameeyaan labada dal si loo horumariyo iskaashiga ganacsiga iyo wax soo saarka
waxaan jeclaan lahaa inaan ugu mahadceliyo maalgashayaasha soomaaliyeed ee maalgashatay kenya waxaan ka wada hadalnay ganacsiga fudud iyo qeybaha kale gaar ahaan dhismaha guryaha real estate waxaan soo xusnay in labaatankii sane ee lasoo dhaafay soomaalida maalgashteen ilaa hal dhibic bilyan oo doolarka dalka kenya waxaan rabnaa inaan weli idinku dhiirigelino inaad maalgelinta sii wadaan sidoo kale waxaan idinkugu mahadcelinayaa sida aad u aqbashaan alaabaha ka yimaada kenya maalin kasta waxaa jira ilaa lix dulimaad oo alaabo cusub iyo weliba badeecooyinka beeraha ka dhoofsada kenya una gudbiya muqdisho heshiis is-afgaradka ee aan maanta saxiixi doonno wuxuu si weyn u fududayn doonaa isweydaarsiga xogta ganacsiga ee muhiimka ka ah ee u dhexeeya ganacsatada qaar ka mid a ganacsatada goobta ka hadashay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in heshiiskan uu fududeeyo isdhaafsiga wax soo saarka labada dhinac annaga sektarkeena guud ahaan culayskiisa waxa ugu muhiimsan waxay tahay in macnaha suuqaas kenya aan galno sida qolo walba hadda ay baahi ugu qabto suuq weynaa ka jira fursado fiicanaa ka jira darisaana waa nooga dhow yihiin adduunka horumar waxay ku gaartay markii la sameeyey industrial revolution ayaa horumarka u bilowday marka waxaan rabnaa in aan dhanka warshadaha xoojinno warshadaawo xitaa waddanka way ka samaysan tahay dhaqaalo iyo na way naga dhexeeyaan waxaan rajaynaynaa insha allahu inaan maantay safarkan noo bilowday ou noo joogteeyo insha allahu annaguna aan markeenna u tegi doonaan rajaynaynaa ganacsatada soomaaliya ama jamber of commerce soomaaliya maalgelin badanay ku sameeyeen kenya gaar ahaan magaalada nairobi adinkana waxaan idinka doonaynaa sidaas oo kale inaad maalgashi ku samaysiin dalkayna oo aan ka wada faa'iidaysano labada dal
waxaan jeclaanayn in isheeg warshadaha oo oo kenya xoolaha isheeg ugu faa'iideyno annagana ka faa'iidaysana iyagana ka faa'idaystaan
waddanka kenya runtii waa waddanka keli ah ee aan wadaagno cimilo environment iyo deris iyo dhul mid walba intii mushkiladuhu inagu furmeen waa waddanka keli ahe ilaa iyo awalkii kowdii sagaashan iyo kowdii ilaa iyo hadda aan naga joogsanin daawada waddankooda in nooga timaado war murtiyada ayaa laga soo saaray heshiiska maanta magaalada muqdisho ay ku kala saxiixdeen rugaha ganacsiga soomaaliya iyo kenya waxaana warbaahinta u akhriyay siciid faratool oo ka mid ah rugta ganacsiga ee warshadaha soomaaliya heshiiska wuxuu qeexayaa habka lagu horumarinayo ganacsiga maalgashiga iyo xiriirka dhaqaale ee soomaaliya iyo kenya meelaha ugu muhiimsan ee iskaashiga waxaa ka mid ah kow isweydaarsiga macluumaadka kas- ku saabsan arrimaha ganacsiga xogta suuqyada een, sharciyada ganacsiga fududeynta socdaalka ganacsiga een, iskaashiga bandhigyada iyo carwooyinka aasaasidda golo ganacsiga oo wadajir ah heshiiskan oo ujeedkiisu yahay in la abuuro jawi ku habboon ganacsiga labada dal laguna horumarinayo aqoon isweydaarsi si loo xoojiyo gowaca dhaqaalaha iyo warshadaha halka aad naga dhegaysanaysaanna waa raydow jawhar markana warka dibadda sida lagu soo warmayo ilaa saddex iyo toban askari oo dalka kongo u joogay nabad ilaalina ayaa lagu dilay isku dhac dhexmaray mucaaradka m saddex iyo labaatan ciidamada koonfur africa ayaa sheegay in sagaal ka mid ah ciidankooda la dilay xilli ay gacan ka geysanayeen iska caabinta mucaaradka ku sugan magaalada gooma ee bariga kongo halka saddex xulasha malawi iyo uruguay sidoo kale halkaasi ayagana lagu dilay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay inuu la hadlay dowladda congo iyo ruwanda xilli ay jiraan baaqiyo caalami ah oo ku saabsan in colaada lasoo afjaro akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibidda naga soo gaaray waa naga intaa cidduu warkayga seegina waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay raydow jowhar sidaas iyo nabadgelyo